bismillahi raxmaani raxiim haween wanaagsan marlabaad kusoo dhawaada shirka jaraa'idkan ku wargelin jirnay dhammaan shacabka soomaaliyeed howlgallada hay-adaha amniga ee wadaan iyo wixii kusoo kordhay hay-adaha amniga ayaa howlgal ka fuliyay degmada hodan gaar ahaan waaxyaha axmed guray oktoobar iyagoo ku howlgalaya xog loo soo tabiyey waxay halkaas eetana kasoo qabteen saddex qof oo laga shakisan yahay baaritaan hadda ku socda sidoo kale waxay howlgal ka fuliyeen degmada xamarweyne gaar ahaan waaxyaha kaacaan iyo gobonimo halkaasay kusoo qabteen dad ka ganacsata waxyaabaha maanka dooriya hay-ada amniga ee maalintii isniinta taariikhduna ahayd labaatan iyo toddobada bisha shanaad laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxay laba howlgal ay ka wada fuliyeen degmooyinka wadajir iyo hodan iyagoo kasoo halkaas kusoo qabtay shan eedeysano lagu tunsan yahay inay ka dambeeyeen dil ka dhacay degmada wadajir dhanka kale howlgalka degmada hodan waxaa lagu soo qabtay hal ruux oo laga tunsan yahay inuu ka mid yahay argagixisada maalinta axadda ee taariikhdu ahayd labaatan iyo lixda bisha shanaad laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxay ciidanka amniga degmada warta nabadda ay qabteen mootobajaaj laga shakiyey oo ay saarnaayeen saddex qofood saddexdaas qofood waxay noqdeen burcad hubaysan mid kamid ayaa isku dayay inuu goobta ka baxsado israsaasteen kadib uu ku dhaawacmay asigii waxaa la geeyey isbitaal labadii kalena waxaa la geeyey saldhiga baaritaanana hal halkaas ka socota xalay abaaro sagaal saac habeenimo muwaadin ku sugan degmada hodan gaar ahaan xaafadda warshadaha caanaha ayaa lasoo la soo xiriiray numberka nine nine one ama sagaal sagaal kow wuxuuna soo sheegay in walaalkiisa la dhaawacay laguna dhaawacay mooto bajaaj gaduud ah nooci nooci noociisa yahay r e waxaa la wargeliyey ciidanka booliiska degmada iyagana waxay ku guuleysteen inay gacanta kusoo dhigaan mootadii iyo labadii burcad oo dhaca geystay iyagoo maraya kontaroolka sinka dheer burcadka waxay qirteen inay hore usoo dhaceen mootobajaaj tiradeeda gaaraysa toban waxaa xusid mudan in dadkii dhibanayaasha ahaa dib ula soo xiriireen xafiiska nine nine one een u mahad celiyeen ciidanka howlgalka ay ka sameeyeen ciidamada amniga ayaa sii balaariyey howlgallada ay ka wadaan sugidda amniga caasimadda waxayna bilaabeen baro kontaroolo oo gurguur kuwaasoo lagu doonaya in lagu sii xoojiya amniga dhanka kale sidaa la socotiin waxaa weli socday imtixaanada dugsiyeedka laba kun iyo sideed toban iyo sagaal iyo tobanka ee dugsiyada sare oo dib u bilowday labaatan iyo toddobada bisha shanaad laba kun iyo sagaal iyo tobanka imtixaankaasoo soconaya shan maalmood oo soo bilaabmay isniinta kuna eg maalinta jimcada xarumaha lagu galaayo imtixaanada gobolka banaadir waa toddobaatan iyo laba goobood oo isku jira iskuulo iyo xarumo jaamacadeed labaatan iyo toddobaatan iyo labadaas heta goobood imtixaanka lagu galayo waxaa ilaalinayo ciidanka booliiska soomaaliyeed tiradooda gaaraysa sagaal boqol oo isku jira saraakiil iyo askar ka tirsan qeybta guud ee gobolka banaadir booliiska soomaaliyeed wuxuu shacabweynaha ugu mahad celinayaa wada shaqaynta joogtada ah oo booliiska ay la sameeyaan fariimaha nine nine one ama nambarka sagaal sagaal kow noogu soo dirtaan waxay wax weyn ka tareen sugidda amniga iyo badbaadinta shacabka soomaaliyeed waxaana soo xasuusinayeen shacabka soomaaliyeed in si toos ah fariin qoraal hadda kadib ay usoo diri karaan nambarka nine nine one ugu dambeyntii waxaa rabaa in mahad ballaaran usoo jeediyay warbaahinta soomaaliyeed oo kaalin mugle ka qaad ka qaadatay howlgallada ciidamada amniga iyo wargelinta shacabka